الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين قال رحمه الله فصل faslkani wuxuu ku saabsan yahay axkaamta ka dhalanaysa rahanku markuu noqdo caqdi laazima heshiis aanu ka noqon karin qofkii wax rahmay idaa lazima buu yihi markuu laazim noqdo arahnu heshiiskii rahanku falyadu gacanku hayntu fiihi dhexdiisa lilmurtahini bay u sugnaatay rahmadaha walaa tusaalu gacanku haynta u xaqa u leeyahna la suulin maayo oo gacantiisa laga saari maayo ilaa lilintifaaci qofkii rahamay suu ugu intifaaca mooyaane kamaa sabaqa kamaa sabaqa sidii soo hormartay ugu intifaaco shayga markaa marhuumkaa mar hadduu rahanku laasim noqdo lala kala wareego gacanku hayntiisa waxaa xaq u leh qofka rahmaday waayo wuxuu u haystaa deyntiisii taasina waxa ay ku dhaboobaysaa in shaygaa isagu gacanta uu ku hayo waxaa laga soo reebayaa haddii uu rahmo addoon muslima ama musxaf qur-aan uu rahmo gaal gaalka gacanta laga gelin maayo ama hubbuu raanahaan u siiyey kaafir xarbi oo muslimiinta dagaal ka dhexeeyo gacanta loo gelin maayo yaa loo dhiibayaa waxaa loo dhiibayaa qof markaa lagu kalsoon yahay oo saddexaad waxaa la mida waxaa la rahmay hadduu yahay addoon loo hunguroodo oo loo rahmay nin aan maxramkeedii ahayn hiqa iyo mid lagu kalsoonaan karana aan ahayn xaasna aan lahayn addoonna aan lahayn jamac dumara oo markaa hiqaadoo lagu kalsoon yeena aanay meesha joogin taana gacanta laga gelin maayo waxaa laga baqanaya inuu ku tala xumoobo marka waxaa loo dhiibayaa nin maxramo ah ama gabadh lagu kalsoon yahay ama qof cadliya oo sifaadkaa kan laga waayey isagu leh qofka raayinkiisaynu soo marray wuxuu xaq u leeyahay shaygii uu rahmay inuu ku intifaaco markaa maruu ku intifaacayo gacanta kii rahmaday waa laga saaraya waa inuu u dhiibo haddaanu si kale ugu intifaaci karin marka markaa aanu ku intifaacayna waa inuu soo celiyo ka rahmaday gacantiisa dib ugu soo celiyo walow sharataa buu hi hadday shardiyaan labada wax kale rahmaday wadcahu inay dhigaan shaygii la rahmay cinda cadlin qof markaa cadliya jaaza arrinkaasi waa bannaayi waxaa dhici karta labadooda midna ka kale inaanu ku kalsoonaan oo mid saddexaado iyaga aan ahayn ay ku kalsoonaadaan marka halkaa uhi cadlin cibaarada muxaramka iyo sharxeynka sharxulkabiirka iyo sagiirka iyo rawdadu waxay odhanayaan fii yaddi thaalithin mid saddexaad inay u dhiibaan haddii ay markaa shardistaan arrintaasi way bannaan tahay sidaa muxararkii ku taallo ayaana fiican ee shardi ma aha qofkay u dhiibayaan inuu cadli noqdo ila xaqa iyagaa iska leh faasiq hadday ku heshiyaan ay u dhiibtaan way u dhiiban karaan laakiin waa hadday u tasarufayaan naftooda haddii cid kaloo mas-uul ay ka yihiin ay u tasarufayaan markaas ayaa qofka ay u dhiibayaan inuu cadli noqdo ay shardita marka dee naftooda u tasarufayaan cadlina oo u dhiiban karaan oo faasiqo iyagu dee ay ku heshiyeenna way u dhiiban karaan aw cinda thnayni aw sharataa ama waxay shardiyeen wadcahu in la dhigo shaygii la rahmaday cinda thnayni laba agtood wa nasa waxay si cad u sheegeen cala ijtimaacihima labadaas inay ku kulansanaadaan calaa xifdi ilaalintiisa labadoodu ay wada ilaaliyaan aw ilinfiraadi bihi ama inuu midkood la goonin noqdo ayay caddeeyeen fadaaka yanaa xukumku waa sidaa ay sheegeen oo haddii laba markaa ay yidhaahdeen labadaasaynu u dhiibaynaa waxaana shardi labadooduba inay wada hayaan wada ilaaliyaan midkood lama gooni noqon karo labadii waa inay hayaan haddii mid quri inuu la gooni labadooda midkood inuu la gooni noqon karo hadday si cad u sheegeenna waa sidaasoo uu la gooni noqon karaa shardiga ayaa la raacaya fadaka ay fayutabacu shardu wain aطlaqa haddii ay ku heshiiyeen inay laba qof u dhiibtaan oo aanay sheegin inay wada ilaalinayaan iyo inuu midkood ilaalin karo falaysa liaxadihimaa labada loo dhibay midkood ma banaano alinfiraad inuu la gooni noqdo bixifdi ilaalintiisa fi lasax oo ilaaqa sidaas ayaa lagu xambaaraya oo hadday raalli ku yihin inuu mid quri hayo laba shardi kamay dhigeen taas markaa waxaa laga fahmayaa inay doonayaan labadooduba inay ilaaliyaan walow maata hadduu dhinto alcadlu qofkii cadliga ahaa ee shayga ay u dhiibteen shaygii marhuumka ahaa aw fusiqa ama waxaa markii hore cadligu waa waxaa la xukumay inuu faasiq yahay waa la xukumay waa lagu sheekaystayo dadkaas la dhex qaaday laga loogama jeedo cid baa ku soo eedeysay deetana maxkamaddaa la joojiyey xaakimkii baa xukumay qofkaasi inuu faasiq yahay aw zaada fisquhu ama marka horeba faasiq buu ahaa kay u dhiibteen laakiin fisqigiisii baa siyaaday ow kharaja can ahliyat alxifd bigayri dalik ama wuxuu noqdayba qof aan waxba aan loo dhiibin karin waxba aan ilaalin karin sida inuu waashay oo kale ama uu galay iqmaa iyo miyir doorsoon ama waxaabuu noqday mid labadooda midkood cadow ah xaaladdu markay sidaa noqoto waxaa la odhanayaa waar qof kale isku waafaqa ayaa la odhanaya haddee qof markaa isku waafaqaan dee arrinkii xaggoodu ka dhammaaday waa kaa yihi jacalaahu waxay ka yeeli doonaan shayga ay dhigi doonaan xayu yatafiqaan cidda ay isku waafaqaan bay u dhiiban doonaan wain tashaaxaa haddii inay iswaafaqaan ay diidaan oo arrinkii ay ku murmaan oo ay isku qabsadaana wadacahu wuxuu dhigi doonaa shaygii la rahmay alxaakimu xaakimku cinda cadlin buu dhigi doonaa ama waxaaba dhintay murtahinkii kii shayga rahmaday raahinkiina raalli kumuu noqon inuu u dhiibo qofkii dhaxlay iyaduna waa sidan oo kale oo hawsha waxaa iskale xaakimka oo isagaa qof cadliya oo lagu kalsoon yahay u dhiibaya liannahu alcadlu bay yidhaahdaan لأنه الcdل waxaa looga jeedaa لأنhu الأmr المعtadل الqاطع للنزاع arinta dhexdhexaadkaa sidaas haddii midkood loo dhiibo ka kale muxuu dheeryahay baa imanayse isagaba loogu dhiibi waayo marka arrinka dhexdhexaadkee murankuna uu ku afjarmaya waa inuu xaakimku qof cadliga u dhiibo waay شhuراxu saasay u qoraan وضعhu الxaakimu عinda cadl لأنh الcadل marka lanah lcadl ilah subxaan u yaro fasiray waxaa laga yaabaa inaad u qaadato ina leeya xaakimkaa cadliya sidaana macnuu maaha xaashida kurdi ayaa macnaha faa'iideysay lianahu alamru muctadilu alqaaicu linizac xawaashida faa'iidooyinkooda waxaa ka mid a kelimaad markaa macno kale loo fahmi karo ayay caddeeyaan macnaha looga jeedo waxyaabaha gariibkaa iyo meelaha adagna tafsiir fiican bay ka bixiyaan wayastaxiqu wuxuu xaq u leeyahay qofkii shayga rahmaday beyca almarhuuni shaygii rahmanaa iibintiisuu mutaysta wayastaxiqu wuxuu xaq u leeyahay beyca almarhuuni shaygii rahmanaa in la iibiyo halkaa iska ilaali si khaldan ha u fasirin ha odhan wayastaxiqu wuxuu xaq u leeyahay beyca almarhuuni inuu iibiyo shayga rahman ujeedadu saa maha murtayinku iskama iibin karo laakiin wuxuu xaq u leeyahay in la iibiyo macnu waa sidaas wayastaxiqu wuxuu xaq u leeyahay almurtahiinu qofkii shayga rahmaday beyca almarhuuni shayga la rahmay iibintiisa macnaa in la iibiyo cinda alxaajati marka baahi loo qabo iibintiisa goormaa la odhan karaa waa loo baahday in la iibiyo waa marka la gaadho waktigii deynta deynta in la bixiyo lagu hesheeyey walam yuwafa deynta in aan la bixin marka wuxuu xaq u yeela inuu yidhaahdo shaygan ha la iibiyo waxaa la mida idaa ashrafa almarhuunu cala alfasaadi qabla alxuluuli muddadii maba dhowaba lagu heshiiyey laakiin shaygii marhuunkahabaaba kharibmayaba waa xumaanaya wax la hagaajin karaana maaha wuxuu xaq u leeyahy inuu idhaahdo yuu iga dhimane deynteedaan u haystay hala iibiyo inuu idhaa ayuu xaq u leeyahy wuxuu yihi wayuqadamu waa la hormarinayaa almurtahinu qofkii shayga rahmaday bihamanihi baa lagu hormarinayaa lacagtii shaygaa lagu iibiyey waxaa laga horeysiinaya calaa saa'ir اlghuramaa dadka kale ee deynta ku leh qofkii rahankan dhigay waayo deynta waxay u qeybsantaa deyn rahan leh iyo dayn mursalo bilaa rahana markaa qofka deyntiisu ay rahanka leedahay way ka xoog badan tahay ka deyntiisu ay mursal tahay rahan aanay lahayn markaa shaygii qofka u rahmanaa marka la iibiyo cid kale oo qofkaa dayn kule intaan la eegin qofkii u rahmanaaba horta xaqiisii laga siinaya taasuu uga jeedaa waqadamu lmurtahinu bihamanihi wayabiicu yaa iibinayaa timi haddaba wayabiicu waxaa iibinaya shaygii marhuunka ahaa marka iibintiisa loo baahdo alraahinu baa iibinaya waayo isaga ayaa almaaliku isaga ayaa shayga iskale aw wakiiluhu baa iibinaya ka isagu wakiisho laakiin biidni murtahini buu ku iibinaya kii rahanka markaa dhigtay ee shayga rahmaday ogolaanshihiisa ayuu ku iibinayaa fain lam yadan kii shayga raamaday haddaanu iibkii idmin oonu ogolaan qaala wuxuu odhanayaa lahu murtahinka wuxuu ku odhanaya alxaakimu xaakimku taadanu waad ogolaanaysaa shaygii in la iibiyo mar haddii waktigii deynta lagu ballamay la gaadhay shaygii in la iibiyaad ogolaanaysaa aw tubriu ee alraahina min addeyni ama qofkaa shayga rahmay deyntii baad ka beri yeelaysa xaakimku muxuu sidaa u odhanaya wuxuu odhanaya dafca lidarar raahini ee qofkii raahinka ahaa shaygii uu ku dayn bixi lahaa in la idhaahdo ma iibin karto inaad iibiso kuuma ogoli dee dhib bay ku tahay markaa dhibkaasi ayuu ka difaacayaa xaakimku markuu sidaa ku idhaahdo hadduu kusii adkaysto arrinkiisii hore uu idhaahdo lama iibin karo deyntiina ka dayn maayo baacahu lxaakimu xaakimka ayaa iibinaya aw adina liraahini fii beycihi ama qofkii raahinkaabuu odhanayaa anaa kuu fasaxae isagu waa kan diiday adigu iibi laakiin wuxuu odhanaya iska ilaali kuma tasarufi kartid markaad ibiso lacagta kuma tasarufi kartid ila lacagtaasi waxa weeyaan qof bay u xiran tahay oo rahanki u qaadanaya deyntiisii wamanaca min atasarufi fi amani sida tuxfaa uu ku yihi waay walow alaba buu ihi markaa maxaa idnu murtahin maxaa loo sugayaa qofka markaa shayga rahmaday inuu iibintiisa ogolaado maxaa shardi looga dhigay leanna waa saaxibu xaqin shaygan isaga ayaa xaq ku leh oo isaga iyo kii rahmay shaygan marhuunka ah xaqiisa ayay wadaagaan ta kale waxaa dhici karta inuu u arko markaa waktigan inaanu waxba goynayn oo deyntiisa aan uga soo baxahayn oo haddii la yaro dib dhigo xoolo fiican uu jari karo oo markaa deyntiisii wafeeyey walow alaba hadduu dalbo almurtahinu qofkii shayga rahanka rahan ahaan u qaatay beycahu in la iibiyo faabaa uu diiday alraahinu waktigii waa la gaadhay lagu ballamay deynta in la bixiyo deyntiina ma bixin shaygiina qofkii u rahmanaa ha la iibiye buuhi xoolahaygaa layga jaro kii rahmay baa yihi lama iibin karo alzamahu qaadi qaadigaa ku ilzaaminaya qadaa deyni deynta inuu bixiyo xoolo kale dee uu leeyahay ama uu soo amaadayba uu ku bixiyo aw beycahu ama shaygii in la iibiyo oo isagu weliba uu iibiyo labada kala dooraba odhanaya deyntii qofkan sii adaa yaqaana meesha aad ka keenaysa haddii kalena iibi shaygii rahmana oo lacagtiisii ka sii fain asara hadduu ku madax adeego labadaa ku adkaysto oo mid labadaa midnaba aanu samayn baacahu waxaa iibinaya alxaakimu baa iibinaya oo qofkiina deeta xaqiisa ka siinaaya waxaa sidaa loo yeelaya dafca lidarari murtahini qofkii shaygu u rahmanaabaa dhibaatada laga difaacaya walow baacahu hadduu iibiye shaygii almurtahinu baa iibiyey kii rahmaday laakiin biidni raahini buu ku iibiyey saasunbuu ku iibin karaa in qofkii shayga rahmay ee deynta uu ku lahaa wuu idmay falasaxu buu yihi haddaba yaعni iibkaasi ma ansaxaya murtahinkii baa iibiyey raahinkii oo kii rahmayna arrinkaa uu fasaxay marka horeba falasaxu sida asaxi waxa weeye annahu shaanigu wuxuu yahay in baaca hadduu iibiyo murtahinku shaygii marhuunka ahaa bixadrati iyadoo uu goobjoog u yahay raahinkii sax iibkaasi wuu ansaxaya a waayo wa ilaa waxaa looga jeedaa haddii uu iibiyo isagoo aan joogin falaa falaa yasixu lbaycu iibku ansixi maayo marka labada maxay u kala qaadeen waxay u kala qaadeen waxay dhahan ta hore dee laa tuhmata wax tuhmadoo ka dhalanaysaa ma jirto hadhow ma odhan karo shayga qiimaha qiimo ka badan baad siisay lacagtii barh baad qarsatay waxaa ma odhan karo ama muxaabaad baad ayaad samaysay oo ogaan baad u jebisay oo qiimihii uu marayay thamanulmithligaa in ka yar baad ku iibisay ma odhan karo soodii aad uba jooga ee arkaya maqlayay baa la odhanaya markan uu maqan yahayna ma ansaxayo bay yidhaahdeen isagoo maqan hadduu iibiyo wailaa wain baacahu fii kaybati raahinkii oo maqan hadduu iibiyo fala iibkuma ansaxayo waayo muxuu iibinayaa dantiisuu iibinaya sooma si uu deyntiisii uga goosto marka yutahamu fi lkaybati biاlاsticjaali tarki الnadari duuna اlxuduur marka uu maqan yahay qofkii shayga rahmay iibintiisa u idmay waxaa lagu tuhmayaa inuu iibka dedejiyey oo aanu ka fiirsan arrimaha noocaasa laakiin marka uu joogo laguma tuhmayo haanigu wuxuu leeyahay asaxa ka hor jeedaa yasixu muطlaqan qofkani mar hadduu ihi shaygaa iibi dee waa tawkiil waa wakiilasho marka wakiilkuna shaygii la yihi iibi hadduu iibiyo qofkii wakiilshaha jooga ama yaanu joogine dee iibintiisu way ansaxaysaa halkana murtahinku dee in la iibiyaabuu xaq u leeyahayba waxaanay ansaxaysaa hadduu dhaa bicu li aniga ii iibi laakiin hadduu dhaa bicu linafsika baalkaa iibso taas iyadu ansixi mayso waayo qofku xoolo cid kale ay leedahay naftiisa inuu u iibiyo ansixi mayso da isagaa baayic iyo iyo mushtarigii labadaba noqonaya labadana ma wada noqon karo likhtilaafi alaqraad qowlkaa markaa ama wejigaa odhanaya yasixu muطlaqan ayay saddexda madhabo kalena ay ku tageen xanaabilada iyo maalikiyada iyo xanafiyadu waxay la mid tahay in bu hi xoolihiisa kale wax kamida hadduu idhaahdo iibi isagoo maqan hadduu iibiyo soo iibku ansixi maayo tanna waa lamid haalidku wuxu uhi laa yasixu muطlaqan maba ansaxayaba لأnn wa twkiil fima yatacalaq bxaqi wakaalashadii caadiga ay tani maaha wax xaqiisii la xidhiidha oo xoolihiisii u rahman ayaa loo wakiisha waayo walow sharaطa haddii ay shardiyaan oo ay ku heshiyeen an yabiicahu inuu iibiyo alcadl qofkii cadliga ahaa ee ay u dhiibeen jaaza shardigaasi waa banaan yahay oo heshiiska noocaasi wuu ansaxayaa hadduu iibiyana iibku wuu ansaxaya walaa walaa tushtaratu lama shardiyo muraajacat rahini qofkii shayga rahmee iibintiisa xaqa u lahaa inuu dib ugula noqdo iibka fil asaxi macnaa shardi maaha marka raahinkii dee isaga ayaa u idmay oo u wakiishay iibintiisa murtayinkiina maaha dee qofkani waa qof kaloo saddexaad marka waa wakaalada caadiya wey marka asalku de waa baqaaul idni mar hadduu mar u idmay asalku waa inuu idankii weli shaqaynayo ilaa ay caddaanayso idankii inuu ka noqday marka marka la yihi laa tushtaradu muraajacatu raahin murtahinkii ka warrama yuraajicu lmurtahin isaga murtahinkii intaanu iibin dib buu ugu noqonaya waayo waxaa dhici karta inuu dib u dhigo idhahdo waa anigi kuu ogolaanay inaad iibiso laakiin hadda dib uga yaro dhig ama inuu qofkiiba deyntii uu ka dhaafo waxaa dhici karta walianna idnahu saabiq waqaca lagwan idankiisaa hore ee qof saddexaad qof kaleo raahinkii aan ahayn wuu idmay idan muctamar wax kasoo qaadla maaha waa laqwi iyo waxba kama jiraan sababta uu laqwi u noqday waa maxay waa bitaqadumihi cala alqabdi shaygii oo aanu guddooman oo bimacnaa aan isaga aan ku wareegin qof saddexaad uu hayo ayuu idmay markaa marka idankiisaasi shaqayn maayo marka xagga iibka laga hadlayo faidaa baaca buu ihi haddii uu iibiyo ay alcadlu kii cadliga ahaabaa iibiyey ee u idmeen fahamanu buu yidhi lacagta shayga lagu iibiyey cindahu xaalo cadliga agtiisa ay ku sugan tahay gacantiisa ay ku jirto min damaani raahini bay kamid tahay waxyaabaha mas-uulka uu ka yahay raahinku mas-uuliyaddeeda uu leeyahy raahinku xataa yaqbidahu ilaa hamankaa iyo lacagta uu guddoomayo almurtahinu kii shayga rahmaday egshagii qof saddexaad baa iibiyey qofkaas saddexaad lacagtu intay gacantiisa ku jirto damaankeeda yaa leh ma raahinka ma murtahinkaa leh maya kuubay soo wareeginba ma waxaa le raahinka mise waxaa le cadligan oo ah qofka iibiyey waxaa le damaankeeda alraahinu baa le waa min damaani raahin macana hadday dhimato isaga ayay ka dhimatay murtahinkii waxba kamay dhiman marka uu la wareego qofkii shayga rahmaday lacagtaas ee lagu wareejiyo markaa damaankiisa ayay gasho intaa dib hadday dhimato isaga ayay ka dhimatay wuxuu hi walow talifa hadduu baaba-o hamanuhu shayga marhuumkee la iibiyey lacagtii lagu iibiyey fii yaddil cadli xaalo uu ku jiro qofkii cadligaa ee iibkiisa loo idmay gacantiisa oo lacagti way baabaaday waa gubatay daad baa qaaday waa la xaday si kale u dhimatay uma stuxiqa kadibna waa la yeeshayba almarhuunu shaygii marhuumka ashoo qofkani marka horeba shay aanu lahayn buu rahmay markaasaa intaa kumuu istaagine qof kaluu gacanta ka geliye uu yihi iibi markaa dadkii lahaabaa yimi oo dadkii lahaabaa shaygii qaatay maxaa soo hadhay qofkii iibsaday muxuu odhanayaa shaygaad iga iibiseen dad kalea lahaayo waxaydaan lahayn baad iga iibiseenoo lacagtayda isiiya sooma lacagta ayaa lagu yeelanaya fain shaa hadduu doono almushtari kii shaygaa cid kale xaq u yeelatay iibsaday rajaca wuxuu kula noqon lacagtii shayga uu siistay cala alcadli buu kula noqon qofka cadliga oo ah kii ka iibiyey waayo dee markaa isagaa gacanta ku hayay shaygaa adaa gacanta ku hayay adaana iga iibiyey cid kalea yeelatay oo waa la qabsaday lacagtaydii igu shubaysii buu leeyahy wanshaa hadduu doonana cala raahini buu kula noqon doonaa kii shayga raanhaan u dhigaye kan cadligaana u dhiibay inuu iibiyana u idmay u wakiishay waayo isaga ayaa ah almuwakilu qofkan mushtarigaa ee shayga iibsadayna isagaa markaa arinka noocaasiya geliyo dadkan isagaa baddaa geliyey lama odhan karo kii cadligaana la qabsado oo raahinku arrinka waxba kuma laha lama odhan karo waxaa laga soo reebayaa haddii cidda u idantay uu yahay xaakimka cadligaa cidda iibka u idantay hadduu yahay xaakimka xaakimka isaga markaa waxba looma qabsado oo maxkamadii baa tusaale ahaan qof cadliya shaygii u dhiibtay iyadaana tidhi iibi lacagtii baa markaa dhimatay loo celin lahaa dadka waayo shaygii baa la qabsado cida ay yeelatay xaakimkii miyaa loo qabsan karaa maya yaa loo qabsanayaa raahinkuun baa loo qabsanaya walaa yabiicu ma iibinayo alcadlu qofka cadligee iibinta marhuunka loo idmay ilaa bihamani mili isaga oo kale waxaa lagu kala iibsado waktigaa iyo meesha mooyaane waxaa qura uu ka dhiimi karaa waa inta ay inta iibku uu isdheerdheer yahay ya walqaraaru buu yidhi halka hamankaas uu saldhiganayaana calayhi raahinka dushiisa weeye oo qofkii cadliga ahaa haddii isaga lacagtii laga qaado dadku wax uu ka iibiyey ay lacagtii ka qaadaan isaguna cidda uu kusoo noqonaya waayo adaa badan igeliyey waxaad rahantay waxaanad lahayn waxaad tidhi iibi waxaanad lahayn ken waa goorma taasi waa haddii lacagtu aanay ku baabi'in taqsiir ama tacadi xaggiisa ka yimi cadliga haddii uu isagu ka gaabiyey ilaalinteeda ama uu xadgudub ku sameeyey oo taa ay ku dhimatay dee isagaa laga rabaa raahinka wax lagula noqdaa ma jiro laakiin marka musiibo rabbaani shaygii ay ku dhacdo lacagtii ay ku dhacdo shaygiina la qabsado dadkii iibsadayna lacagtii keer ay idhaahdaan ee cadligu uu bixiyo cidda ugu dambeyn xaqii lagu yeelanaya wuxuu noqonayaa raahinka walaa yabiicu ma iibin karo alcadlu ka cadligaa loo idmay iibinta marhuumku ilaa bihamani milih isagoo kale inta lagu kala gato mooyaane xaalan xaalo uu yahay hamankaasi mid markaaba la kala qaadanayo oo aan muddo lahayn min naqdi baladihi hamanulmiligaasoo min naqdi baladihi beledkiisa waxa weeyaan naqdiga wax lagu kala iibsado ah hadduu sidaa yeeli waayo shaygaa lacagta la kala siisto uu ka yareeyo ama amaah uu ku iibiyo ama lacag kale uu ku iibiyo hadhow sarif iyo dee hawlo kale in la galo ay noqonayso ma ansaxayso waxa weeyaan waxa uu sameeye ansixi maayo waa sida wakiilkaba wakiilku haddaanu arrimaha ka soo bixin dee tasarufkiisu ansixi maayo fain zaada hadduu ziyaadiyo raaqibun mid shayga danaynaya ay hamanahu buu ziyaadiyey qabla inqidaai lkhiyaari muddadii khiyaarku intaanay dhammaan falyafsak ha fasaqo ka cadligee iibiyey iibkii hore walyabicu hadda ka iibiye kaas oo qof shaygu uu iibiyey kii cadliga ah hamanulmili buu ku iibiyey xaalan binaqdi beladi iyadoo muddatulkhiyaar lagu jiro xaq uu leeya iibkaa inuu fasakho ayaa qof kalaa yimi oo lacagtii lacag ka badan shaygii ku doonayay waxaa waajib ku ah iibkaa hore inuu fasakho ila shaygan lacagta ugu badan ee lagu helaya inuu ku iibiyaa waajib ku ah oo kan kale waxa weeyaan uu ka iibiyo haddaanu xataa iibkii hore waan fasakhay aanu odhan oo kan kale uu ka iibiyo ka iibintaa lafteeda ayaa faskhi ah marna waa faskun bilqowl taasina waa faskun bilficli weyi wuxuu uhi wamunat lmarhuuni shayga la rahmay kharashkiisu cala raahini buu ahaaday qofkii rahmay dushiisa ayuu ahaaday ee shayga iskale isagaa leh lahu gunmuhu calayh gurm man kaana lahu gunmu shay facalayh gurmu qofka shay faa'iidadiisa leh hawshiisa iyo kharashkiisa iyo khasaarihiisana isaga ayaa leh ijmaac baa arrinta noocaasa lagu soo naqilaa waxaa la yihi xasan baa laga wariyey inuu yihi murtahinkaa lagu leeyay ka shayga rahmade wuu xidhan yahay xasankaa laftiisa waa la ysku khilaafay ma alxasan albasriyu taabiciga ahaba mise waa alxasan ibnu saalix ibnu xayigii khaarijiga ahaa qacdada ka mid aha kau yahay baa la isku khilaafay calaa kuli xaal masaladu daliilo waa leedahay oo xadiidka bukhaari wariye nebigu wuxuu yihi addahru yurkabu binafaqati ida kaana marhuunan shayga gaadiidka ah waa la fuulaya yaa fuulaya culimadu waxay u badan yihiin raahinka ile manfacadiisa isaga ayaa leh bimuqaabili nafaqatihi buu ku fuulayaayo bimacnaa mar haddii uu isagu nafaqeynayo shaygii oo uu nooleynayo fuulistiisana de xaq buu leeya lagama hor istaagi karo walabanu dari yushrabu binafaqatihi ida kana marhuunan neefka irmaan ee la rahmeyna caanihiisa waa la cabayaa binafaqatihi baa lagu cabaya macanahaas waxay muqaabil u yihin markaa nafaqadiisa wacala ladii yarkabu yashrab annafaqa ka fuulaya gaadidaanu isticmaalaya ka caanaa ka maalaya cabaya waxa lagu leeyahay shaygaa nafaqadiisa saasay jamaahiirulculamaa xadiidka ay u fasireen imaamu axmed iyo qolooyin kale iyagu meel kaley mariyeeno waxay idhaahdeen xadiidkani wuxuu ka hadlayaa murtahinka oo macnuu waxa weeye qofkii murtahinka hadduu shaygii isagu masruufkiisii uu leeyahay iyo kharashkiisii wuxuu xaq u yeelanayaa inuu markaa gaadid ahaan u isticmaalo hadduu gaadid yahay hadduu neef irmaan yahayna inuu maalo lakiin jumhuurta oo shaaficiyadu ay ka mid yihiin sidaa hore ayay xadiidka ku fasireen wayujbaru waa lagu khasbayaa raahinka calayhaa mu'nada iyo kharashka marhuunka lixaqilmurtahini baa loogu khasbayaa ilaa xifdan lixaqilmurtahini ilaalin la ilaalinayo qofkii rahmaday xaqiisa cala saxiix oo waxaa la odhanaya dee shaygii hadduu dhinto waxaa dayacmaya xaqii qofkii u rahmanaaye waa lagu khasbayaa haddii uu markaa isagu ikhtiyaarkiisa shaygii ku masruufi waayo xifda lilwathiiqati marka hadalkaa uu yihi lixaqi lmurtahini waa qeyd wuxuu meesha kaga saaraya min xayu lmilki maaha waxaa loo khasbayaa ma aha shaygan adiga ayaa leh qofku shayga uu leeyahay mar haddaanu bani aadam ahayn inuu nafaqeeyaa waajib kuma ah kharash u geliya oo gurigaagu haddii uu dumayo inaad ka shaqayso si uu dumitaanka ugu badba uga badbaado waajib kuguma ah beertaadu haddii haraad u dhimanayso inaad waraabisaa waajib kuguma ah min xayu milki marka laga eego wakadalika waxa weeyaan neefkaaga xoolaha ah si aanu u silcin waxaa lagu leeyahy waxsii ama gowrac laakiin lagugu waajibin maayo inaad wax siiso marka halkan sababta loogu waajibiyey inay tahay ilaalin xaqa rahmadaha la ilaalinayo ee aanay ahayn lahaanshaha shayga uu leeyahay buu caddeeye wuxuu yihi wayujbaru calayha lixaqi lmurtahini ay laa min xayu lmilki waay walaa yumnacu looma diidayo araahinu qofka shayga rahmay min maslaxati lmarhuuni shaygii uu rahmay inuu ku sameeyo wax maslaxad u ah laakiin aan waajib ku ahayn wadalika ka fasdin weeye waa sida inuu addoonkii sarsaro fasdigu waa sarsarinsa si uu dhiig uga yimaado wa xijaamatin iyo toobniin ee cinda alxaajati ilayhima marka loo arka dee inuu u baahan yahay xifdan limaali tusaale gurigiisii inuu rinjiyeeyo rahmanaa gaarhigii inuu saliiddii ka bedelo waxyaaba noocaasa uu ku sameeyo loo waajib kuma aha oo lagu khasbi maayo dee nafaqadii maaha waa ashiyaa waa arrimo shaygu la-aantood uu jiri karo uu noolaan karo laakiin hadduu doono shaygiisi inuu ku sameeye laga hor istaagi maayo wa huwa buu yidhi shayga marhuumka ahi amaanatun weeye amaanadaasoo fii yaddi lmurtahini ku sugan ama wahuwa marhuumku amaanatun weeye fii yaddi lmurtahini ka rahmaday gacantiisa ayuu ammaano ku yahay walaa yasqutu dhici maayo bitalafi baabi-iisa sababteed shay-un shay oo min deyni deyntiisi ka mida oo halkan wuxuu kaga hadlayaa yaddu almurtahin ma yaddu damaan ba mise waa yaddu amaana waa yaddu amaana shaygan dee xaqdarro gacanta kumuu saarin oo gacantiisa xaqdarro kumuu gelin qofkii lahaa ayaa u idmay marka hadduu shaygii dhinto waxba laguma laha waxa wax lagu leeyahy hadduu tacadi sameeyo shaygii uu ku xadgudbo ama taqsiir uu sameeyo waajib ka saaraa u dayaco lakiin haddii kale waxba laguma leh haddii uu shaygii baaba-o wax deyntii ka mid ah oo la la baaba-ayso dhacayso meesha ka baxaysaa ma jirto waayo shayga marhuumkaha dee ciwad maaha deyntii bedelka ma ah wahiiqa ayuunbuu deyntii u yahay falaa yasqudu deynu bitalafi wa xukmu fasid lcuquudi buu hi halkan qaacidu inoogu sheegay cuquudda kooda faasidka xukumkiisu waa xukmu saxiixa kooda saxiixa xukumkiisa weeye fi damaani ay fi asli damaani asalka damaanka iyo magdhowga macana waxa weeye haddii caqdigaasi markuu saxiix yahay damaan uu ka dhalanayo markuu faasid yahayna damaan baa ka dhalanaya haddii markuu saxiix yahay aanu damaan ka dhalan ahayn markuu faasid yahayna damaan ka dhalan maayo qaacida macnaheedu waa sidaas cuquuddu waxay u qaybsantaa cuquud lamaana iyo cuquud damaan cuquud lamaana waa cuquudda aan damaan iyo magdhow aanu ka dhalan hadduu shaygii baaba-o cuquud lamaana waxaa ka mida caqd rahn marka caqd rahn ida kaana saxiixa laa yaqtadi damaana hadduu shaygii baaba-o caqdiguna si saxa u dhacay damaan ka dhalan maayo fakada faasiduha haddii caqdi caqdirahn faasida haddii lagu heshiiyo oo shaygii uu baaba-o min gayri tacadin walaa taqsiirin wax damaani ka dhalan maayo oo caqdiga faasidka wuxuu la xukum yahay caqdigiisa faasidka wuxuu la xukum yahay kiisa saxiixa unbuu la xukum yahay cuquud damaan waxaa ka mid a alcaariya oo kale shaygii la toobalcaaraystay cinda shaaficiya marka haddii shay la toobalcaaraysto waa caqdu damaan hadduu saxiix yahay damaan baa ka dhalanaya mar hadduu dhinto sababtu doonayaba hau dhinto bitacadin aw taqsiirin aw bigayri dalika qofku wixiisii buu leeyahy haddii caqdu lcaariya faasida la galana saasoo kale damaan baa ka dhalanaya marka wuxu uhi xukmu faasidi lcuquudi heshiisyada kooda faasidka xukumkiisu waa xukmu saxiixiha kooda saxiixa xukumkiisa weeye fi damaani fi asli damaan magdhowga asalkiisa iyo cadamihi iyo magdhow la-aanta maqtadaa saxiixu damaan iqtadaa faasiduhu damaan wamaa lam yaqtadi saxiixuhu damaana lam yaqtadi faasiduhu adamaan walow sharata hadduu shardiyo raahinku hadduu shardiyo kownalmarhuuni shayga la rahmay ahaanshihiisa uu yahay mabiican walow sharata hadduu shardiyo murtahinku dhe ka shayga rahmaday kownalmarhuuni ahaanshaha uu yahay shayga la rahmay mabiican lahu mid laga iibiyey cinda alxuluuli marka la gaadho waktigii deynta in la bixiyo lagu heshiiyey fasadaa labadu way fasahaadayaan labadee alrahnu iyo albeyc labadaba faasid bay noqonayaan oo wuxuu markaa kula heshiiyey shaygaa inuu rahan ahaan u dhigto waxaanu yihi waxaa ii shardi ah shaygaas inuu iga iibsan yahay marka la gaaro waktigii addeynta bixin lahayd aynu ku heshiinay rahankuna waa faasid beycuna waa faasid rahanku muxuu faasid ku noqday rahanku wuxuu faasid ku noqday tacqiidka waktiyeynta bardhamaad baa loo yeelay dee rahankii rahanku goor buu dhammaadaa heshiiskii rahanku heshiiska rahanku wuxuu dhammaadaa marka qofku deyntii uu iska bixiyo ama dee cid kaleba ay ka bixiso ama deyntii laga daayo ama dee murtahinkii caqdigii rahanka u fasakho halkanna rahankii muxuu ku dhammaanayaa dee muddo loo qabtay ayuu ku dhammaanaya wاrahnu lmuaqatu fasidun rahanka wakti loo sameeye waa fasid hadduu dhahdo waxa weeyaan shaygaas wuxuu kuu rahman yahay bil heshiiska deyntuna waa lix bilood dee rahan muaqata weeye marka ma ansaxayo marka rahanku wuxuu faasid u noqday tacqiidka iyo waktiyeynta lagu sameeyey waayo marka la gaadho waktigii deynta la bixinayey yaan deynba la bixine inuu rahanki dhammaaday baa lagu heshiiyey tawqiidku halka tacqiidku halka uu ka galay waa halkaas beycuna muxuu faasid u noqday de waa beyc mucallaqa walbeycu lmucallaqu laa yasixu waa iib markaa wax lagu xidhay maxaa lagu xidhay waxaa lagu xidhay markaa inuu qabuulku dhaco marka la gaadho waktigii deynta bixinteeda lagu heshiiyey shaygaas wuu iga iibsan yahay goorma ma hadda maya marka la gaadho waktigii deynta bixinteeda aynu ku heshiiyey markaa qabuulkii ma hadduu dhacayaa maya qabuulku wuxuu dhacayaa marka la gaadho waktigii lagu heshiiyey deynta bixinteeda marka hadduu dhahdo waan aqbalay markaasuu beyci dhacaya hadduu dhahdo maan aqbalinna ma dhacayo horta dee qabuulkii iyo iijaabki way kala tageene sooma arkeysa waa talabaade beyc mucallaqa buu noqday maxaa lagu calliqay likowni qabuuli mucallaqan bilxuluuli wa baqaa'i ilcayn aqbalkii beycaasi wuxuu ku xidhan yahay in la gaadho waktigii deynta bixinteeda lagu heshiiyey iyo in markaa shaygii marhuumka ahaa uu nool yahay marka beyca mucallaqa saasina ma ansaxay beyc mucallaqa haddaad maqasho ama caqdu mucallaqun haddaad maqasho macnaheedu waxa weeye qabuulkii baa wax kale ku xidhan oo imika ila iijaabki waa kane waa ka yidhi shaygani waa mabiicun lii anuu iga iibsan yahay cinda alxuluuli marka la gaadho waktigii deyntaynu ka heshii soo kaasi iijaabkii maa qabuulkii mee de waa marka shardigaa u dhigay u xaasilo oo cinda alxuluuli la gaadho waayo waxaa kaloo lagu diiday heshiiska noocana dee waa baycun wa sharun waa beyc iyo shardi oo wuxuu yihi wuxuu shardiyey kownalmaruni mabiica lahu waa beyctaas shardina wuu dhigo shardigu waa maxay waa cinda alxuluul marka beycun wa shari weeye beycun wa sharuna waa la diiday wixii laga soo reebay mooyaane hadday haddaba sidani dhacdo oo caqdigii rahanku uu faasid noqdo dadkuna ay isleeyihiin waxbaa ansaxay oo kii shayga rahmadayba uu la wareego gacanta uu ku hayo muxuu xukunku noqonaya caqdi rahan oo faasida bay ku shaqeynayaan wa huwa buu yihi shaygii marhuumka ahaa ay fi rahni lfaasidi qabla maxili intaa la gaadhin waktigii deynta la kala qaadanayay amaanatun weeye yani waa amaano oo shay qofka loo dhiibtay ayuunbuu ka dhigan yahay marka intaasun dee masalada lagu dhaafi maayo ta loo jeedaa taa maba ahabe waa ta dambe wa bacda almaxili madmuunun marka la gaadho waktigii deyntana wuxuu noqonayaa madmuun mid hadduu dhinto qofkaa hayay lagu leeyahy oo mar haddii waktigaa la gaadho sida lagu heshiiyey dee rahanku u dhammaaday sooma haddaa u fiirsada masaladaas shaygii rahanka faasidkaa lagu galay inta aan la gaadhin waktigii deynta kala qaadashadeeda lagu heshiiyey waa amaana oo qofka haya ee murtayinkaa yaddu waa waa yaddu amaanati bacda almaxilina waktigii lagu heshiiyey deynta in la kala qaato kadibna muxuu noqonayaa madmuun muxuu madmuun u noqonaya wuxuu madmuun u noqonayaa dee soo soo tan la kala iibsaday ee beyca faasidkaa lagu kala iibsaday shayga beyca faasidkaa lagu kala iibsadayna waa madmuun oo qofka gacanta ku haya yaddu waa yaddu damaan wey oo shay markaa iib faasida lagu kala iibsaday wuxuu hi wayusadq waa la rumaysanaya almurtahiinu qofkii shayga rahmaday fi dacwa talaf sheegashada uu sheegto shaygii inuu baaba-ay biyamiini ay maca yamiinihi walaa yusadaqu lama rumaysanayo fi raddi ay fi dacwa rad sheegashada uu sheegtay inuu shaygii soo celiyey cinda alakariin ilaa bibayina mooyaane marka wuxuu leeyahy qofkii murtayinka hadduu dhaa shayga anoon tacadi iyo taksiir midnaba ku samayn ayuu baaba-ay lama odhanayo ilaa aada bayino keento laga aqbali maayo waayo talafka iyo baaba-a shayga in loo sameeyo mar walba caddayn way adag tahay oo asbaabaha shayga uu ku baaba ayaa kala duwan mar sabab daahiroo muuqato oo dadku ay ogaan karaan buu ku baaba-aya oo caddayn loo samayn karo marna sabab khafiya ayuu ku baaba-aya tusaalaanta haddii laga xaday oo kale marka masaladan kolley tafsiil baa ku jira oo waxaa loo kala qaadi sabab miyuu sheegay ku baaba-ay mise sabab muu sheegin hadduu sabab sheegay sababtu ma sabab khafiyaba oon bayine iyo caddayn loo samayn karin mise waa sabab daahir oo muuqata oo caddayn iyo bayine loo samayn karo tafsiilkaas ayaa ku jira tafsiilkaasina wuxuu inoogu iman doonaa waxa weeyaan baab lwadiica ama kitaab lwadiica in sha allahu tacala inoogu iman doonaa lakiin hadda duubduubkaa ku qaado oo hadduu idhaa shaygu wuu baaba-ay waxa weeya waxaa la odhanaya in ku dhaaro inuu baaba-ay wax magdhowana laga qaadi maayo waayo mar walba inuu caddayn u sameeyo ayaa adag baynu nidhi hadduu dha waan soo celiyey hadalkii soo quro lama qaadanaye caddayn keen baa la leeyahay hadduu caddayn markaa keeni kari waayo shaygii asalku waa inaanu soo celin ila isaga gacan ku haya ahaa soo celintuna waa wax loo samayn kara caddayn oo talafka iyo baaba-a iyadu way ka duwan tahay waxaa la mid a qofkii shayga kiraystay gaadhaaba la kala kiraystayba kii kiraystay wuxu uhi waa nin kuu soo celiyey gaadhigii kii kalena wuxu uhi maad soo celin bayine ee caddayn midna ma hayo keebaa la rumaysanayaa waxaa la rumaysanayaa kale imaad soo celin waayo asalku waa inaanu soo celin marka horena isagu ku maqnaa walow waطica hadduu u galmoodo buu yihi almurtahiinu qofkii shayga rahmaday almarhuunata addoontii laga rahmay bilaa shubhatin buu ugu galmooday wax shubiyadoo aani jirin fazaanin waa mid zinaystay weeye marka halkaa fa-daayo waxooga waa lagu yaro qabsadaayo waxaa la idhaahdaa lowda lama geliyo jawaabteeda fa lama geliyo markaa sawaabku wuxuu ahaa inuu idhaahdo kana zaniyan walow waطia almurtahinu almarhunata bilaa shubhatin kana zaniyan oo axkaamtii markaa zinada ayaa ku dareereysa macnuha sidaas kulaha rahankuna shubha ma aha war maxaa addoontan kuu geeyey maadaa lahaa maya maxaa kuu geeyey dee way ii rahmanayd hadday kuu rahmanayd rahanku shubha maaha haddaad addoon kiraysato oo aada shaqo u kiraysato oo ad u galmooto miyaa shubha noqonaysaa inay kuu kiraysnay shubha ma noqonayso meherkeediina waa lagu yeelanayaa addoontaa waa haddii uu khasbay haddii ay ogolayd waxa weeyaan zino lagama bixiyo kharash xumaanta isla ogolaayeen marka halkaa u ihi bilaa shubhatin waa qayda wuxuu meesha kaga saarayaa hadday shubha jirto shubha awgeed ugu ugu galmooday axkaamtii zinada markaa ficilkiisaas yeelan maayo shubhadan waxay noqon kartaa shubhatu faacilin shubha ku qumtay ka waxaan sameeyey waxaa tusaale waa addoontii u rahmanayd buu u maleeyey inay addoon isagu uu leeyahay ay tahay wuu isku khalday ama inay xaaskiisii tahay buu u maleeyey sababtaasuu ugu galmooday axkaamtii zinada yeelan mayso waxaa kaloo shubhaday noqon kartaa shubhatulmaxal bay noqon kartaa shubha maxalka ku ku qumay maxalka uu ficil ku dhacay waa sida hadduu u galmoodo addoon ay cid kala wada leeyihiin suraado qayb baad ku leedahay dee qaybtaada markaa kaga muraadso ama addoon inankiisu uu leeyahay oo u cushubaystay anta wa maaluka liabiik soo nebigu muu odrhan inaan yahow adiga iyo maalkaagabaa baaba idin leh te marka mar haddaad maalkiisay ka mid tahay mar haddaad maalkiisa leedahay te waa addoonta waad isticmaali kartaa marka waa shubo maxalkii ku qumtay weeye ta saddexaadna waa shubhatu ariiq waa noocyada shubhadu ay leedahay waa shubo dariiqa ama xagga daliilka waxa weeyaan waa nin caamiya tusaale ahaan nin caalimo isagu masaluhu u daba yaalo ku daydo ayaa u fatwooday waa shubhatu ariiq ama masaladaaba masalada culimadu ay isku khilaafsan yihiin sida anikaaxu bilaa weliyin markaa gabadh buu yado weligeeda halkan iska joogo raashidada ayaa guur ka ogolaatay dabeetana wuu iska mehersaday saasuu kula mucaamalooday lama odhanayo zani baa tahay waa liqiyaami shubha shubhadu waa shubhatu ariiq weeye waayahay walaa yuqbalu lama aqbalayo qowluhu odhaadiisa uu idhaahdo jahiltu taxriimahu addoonta rahman in loo galmooda inay xaaraan tahay maba garanaynba laga yeeli maayo marka addoomaha dadka in la isticmaalaa inay xaaraantahay ma garanahayn jahli loogu cudur daariyo waxaasi maaha ilaa an yaqruba inuu dhowaa mooyaane islaamu goorta uu soo islaamo kaa jahligu cudurdaar buu noqonaya aw yanshaa ama uu yahay mid ku barbaaray welina jooga bibaadiyatin miyi baciidatin ka fog can ilculamaa culimada ka fog marka jahli oo dhami cudurdaar ma noqdo jahligu cudurdaar noqdaa hadduu qofku islaamnimada ku cusub yahay dee waa ka suurtowdaa waxyaabaha macluum min addiin bidaruura ah sida taxriimu zina iyo taxriimu lkhamr iyo waxyaabahaasi taxriimu akli laxmi lkhinziir iyo waxa inuu jaahil ka yahay ila waxba ma barano haddaabuu soo islaamaybe haddii qofku cilmi iyo culimoba aanu kaaga dhaweyna waa sidaas oo kale oo markuu leeyahy bibaadiyatin baadiyuhu qeyd ma aha hadduu xataa magaalo jooga ka waran culimoba aanay joogin iyo d cid diinta dadka u dhigtay cid u sheegta waa jahliga noocaasi ahy cudurdaar ayuu u noqonayaa almuhim wuxuu xukumku uu ku dhismaya waxa weeye an yakuuna alinsaanu fii makaanin baciidin can ilculamaa meeshaasi ha noqoto magaalo ha noqoto ama miyi ha noqoto wain waia hadduu u galmoodo addoontii u rahmanayd biidni raahini buu u galmooday raahinkii baa ku idhi addoontaydaa rahnaanu hayso dee iska waan kuu fasaxaye howlahaagana ka dhamayso ayuu ku yihi qubila waa la aqbali doonaa dacwa u sheegashadiisa uu sheegto jahala taxriim addoonta noocaasa in loo galmooda inay xaaraan tahay fil asaxi falaa xadda ay calayh wax xadi dushiisa ma aha waayo wuxuu is odhan kara war ninkani xoolihiisa kale hadduu kuu idmo soo xalaal kuu noqon maayaan dee addoontiisuna waxay kamid tahay xoolihiisay kamid tahay marka waana kan kuu fasaxay dee hadduu kuhaa awrkaygaa rukuub ahaan u isticmaal soo kuumu banaanadan a addoontaydaa dee ka muraadsa hadduu dhahna waa lamidun waxaasuu shubhaysta marka ataxriimu maca alidni qad yakfa cala kaiiri min annaas waa arrin dad badan ka qarsoomi karta ilaa arrinka noocaasiya loo nisbeeyey cataa oo cataa uu yihi ninku hadduu kuu idmo addoontiisa inaad u galmooto waad u galmoon kartaa marka isagoo culima hadday arrintaasi ka qarsoontay bay yidhahdaan dee caamada maxaad umalaynaysa laakin damiiri fi nadmi lwaaj wuxuu ku yihi wahada tabcudu sixatuhu canhu cataa oo caalim faqiiha arrintaasoo kale inay ka ansaxday arrin baciida wey bitaqdiiri sixatihi laysa bishubhati lidacfihi haddii xataa ay ka ansaxday cidna arrinta noocaasi shubha u noqon mayso walxaddu laa yudra'u bilmadaahibi xuduudda markaa qofka lagama baajiyo madaahibta inamaa yudra'u bima yatamasaku bihi ahlu lmadaahib wa shubhatu ariiqi wey wa min aladilati ah walaysa licaطaa'in fi hada mutamasaku waay wuxuu yihi wayajibu waxa waajiba almahru gabadha addoonta u galmooday meherkeediiba waajib ku ah xadna laguma la buu hi waayo dee shubha meesha taalo walxuduud tudra bishubahaat wayajibu waxa waajiba ay calayhi murtahinka dushiisa almahru meherkiina karaha hadduu khasbay weeye haddaanu khasbinna wax mehero laguma leh walwaladu ilmaha ay dhashaana xurun weeye waa xor nasiibu nasab lahoo kaa dhalay baa loogu abtirinaya oo halkan ah murtahinka ah shubhadu sida xadka loogu difaaco xadka meesha ay uga saarto ayay nasabkana usugtaa iyo xuriyada labadaba markaa nasabkiina uu ku sugmayaayo lama odrhanayo ilmaha waxa u dhashay gabadh aan xaaskiisiina ahayn addoontiisiina aan ahayn waa ibnu zina lama odhanayo mar haddii ilmuhu shubha uu ku dhashay ciddaa shubhada ku dhashay baa loogu abtirinaya waa nasiibo nasab baa loo yeelaya abtirsiin sidaasoo kale mar haddii qof xori uu dhalay oo shubha uu ku dhalay hooyadii addoonba ha noqotay lama odhanayo alwaladu yatbacu umahu fi riqiya waa addoon oo ciddii addoonta iyadu u ahayd buu addoonaya lama odhanayo waayo waa shubhada meesha taalla awgeed wa calayhi buu yidhi murtayinkaa addoonta u galmooday waxaa ku waajibay qiimatuhu ilmaha qiimihiisa liraahini buu u waajibay qiimatuhu damiirku ilmuhu u noqonaya la soco oo haddayna shubhadani jiri lahayn ilmahaasi addoon buu u noqon lahaa raahinka ila addoontiisii baa dhashay oo alwaladu yatbacu umhu ummahu fi riq ilmuhu xagga addoonnimada hooyadii buu raacay nin xori baa dhalabee marka maanta shubha lagaga badbaadiyey ilmaha addoonnimadii soo maa ninkii addoonta lahaana waxaa la seejiyey maal iyo xoolo marka waa in loo magdhabo ilmihii baa laga soo qaaday inuu addoon yahay dabeetana waa la qiimeynaya inta lagu qiimeeyo ninkan ilmihii la raaciyey waa inuu bixiyo oo qofkii addoonta lahaa waa inuu siiyo oo haddii la idhaahdo oo sooka isagu ogolaaday addoonta in loo galmoodo ila waxay ku xidhan tahay waa in waia biidni rahini bay ku xidhan tahay waxaa la leeyahay taa raalli buu ku noqday laakiin in la uureeyo ma raalli buu ku noqday ila waa kale laba mas'ale addoontu umuwalad ma ku noqonaysaa ilmaha maya waayo ilmahan dee umay dhalin sayidkeedu umay dhalin oo ilmaha umulwaladka ay ku noqotaa waa inuu yahay mansuub ilaa sayidiha mid sayidkeeda loo nisbeynayo mid cid kale loogu abtiriyey oo nin kala raacay umulwalad ku noqon mayso walow utlifa buu ihi haddii la baabi'iyo oo la dilo almarhuunu shaygii marhuunka ahaa si xaqdaraa ayaa loo baabi'iyey wa qabada oo uu guddoomo qofkii lahaa bedelahu buu guddoomay magdhowgiisii wixii bedel ka ahaa saara wuxuu noqonayaa bedelkaasi rahnan buu noqonaya meeshiisii buu gelaya addoon baad rahantay addoonkii baa la dilay mag baad ka qaadatay magtaasi marhuun bay noqonaysaa oo qofkii addoonku u rahmanaa mid u rahman ayay noqonaysaa gaadhi baad lahayd gaadhigii baa la gubay gaadhigoo rahman baa la gubay waxaa lagu siiyey bedelkiisii bedelkiisaasi marhuun buu noqonaya wuxuu ihi wlkhasm waa liqiyaami maqaama dee halkiisii buu taagayay soo mara ciddii asalka oo marhuumka ah yaddiisa lahayd ayaa isagana yaddiisa yeelanaysa loomana baahna heshiis rahan oo cusub in la galo waayo shaygani waa farac bedelku waa farcun can ilmarhuuni waa taabic wataabicu taabicun walilfarci xukmu lasl faracuna wuxuu leeyahy xukumka asalka ayuu leeyahy marka heshiis cusub uma baahna walkhasmu buu yihi qofka ku dacwoonaya fi lbedeli shaygaa marhuumka ahaa ee la baabiyey bedelkiisa araahin wey oo raahinka sidaa ku dacwoonaya hadduu isagu leeyahay ama cid dale uu mas-uul ka yahay mid waalan ama mid yar ayaa le isna mas-uul buu ka yahay sidaa ku dacwoonaya haddaanu isagu lahaynna dee almaaliku baa ku dacwoonaya kaanu isagu lahayn maxaa tusaale u ah waa kii uu soo shay buu soo amaanaystay si uu u rahmo shaygii baa la baabiiyey isagu kuma dacwoonayo waayo isagu almaaliku maaha waxaa ku dacwoonaya qofkii lahaa ayaa ku dacwoonaya waayo waxaa lamida saasoo kale dee shaygii la kala kiraystay iyo shaygii la kala amaanaystay iyo hadday cidi baabiiso oo magdhowgiisa lagu yeesho ciddii lahayd baa ku dacwoonaysa ee qofkii markaa kiraystay ama amaanaystay ka ku dacwoonaya marnaba maaha wuxuu ihi fain lam yukhaasim haddaanu isagu ku dacwoono arrintaa waa harhka uga dhaco lam yukhaasim kuma dacwoonayo bedelkii almurtahiinu ku dacwoon maayo fi lasaxi kii u rahmanaa ku dacwoon maayo lanna waa hayru maalikin waayo isagu ma laha haanigu wuxuu leeyahy maya haddii ila xaqiisii baa ku tacalluqee kii laha haddaanu ku dacwoon murtahinku wuu ku dacwoonaya litacalluqi xaqihi bima fii dimatihi alimaamna wuxuu u nisbeeyey muxaqiqiinta wajazamahu lqaadi walghazali wakhtaarahu subki maxalu khilaafna waa idaa tamakana raaylu min almukhaasamati oo haddii isagoo awoodo inuu ku dawoo uu ku dacwo waayo falow wajaba buu yihi hadduu waajibo qisaasu qisaas iktasa waxaa qisaasanaya araahimu oo addoon uu rahmay ayaa la dilay camdan baa loo dilay wixii markaa waajibay qisaas buu noqday qisaastii ayuu doortay marka ayaa qisaasanaya ma murtahinka mise raahinka raahinkaa qisaasanaya lannu weliyu dam dhiigga ma raahinkaa iska leh oo maaligii ah mise murtahinka almaalik baa iska leh ikhtasa in shaa aw cafaa in shaa macnu waa saas hadduu doono u qisaasan hadduu doonana dee u cafii bilaa maal aw bimaal isagoon wax maga qaadan ama mag buu ku cafii doonaa wafaata rahnu mar hadduu qisaastana rahankii meesha uu ka baxay oo caqdu rahn waxyaabaa uu ku fasahaada waxaa ka mid a waxaa ka mida waxa weeyaan zawaalu lmaxal in maxalkii oo marhuumkii uu meesha ka baxo guri baad rahantay gebigiisi uu gubtay khalaas rahan ma jiro caqdurahan ma jiro soo bedel waa waa heshiis cusub taasi laakiin rahankii hore halkaas ayuu ku dhammaaday neef baad rahantay wuu dhintay waxba laguma lahan haddaana cididilin oo dee magdhow aan laga bixin addoonkaagii aada rahantay baa la dilay kii dilay maalkamaad qaadin oo waad qisaasatay khalaas dee addoonkii dhimay waxaa rahan la idhahdaa meesha ma yaal fain wajaba maalu hadday xoolo waajibaan oo bimacnaa dilka lagu sameeyey dil qisaas waajibinaya ma aha waa khata ama waa shibu camdin ama qof aan loo qisaas ahayn baa dilay soo tusaale ahaan qof yar oo kale on qaan gaadhin ama waalidkii baaba dee dilayba il waalidkii loo qisaasi maaye waxa waajibay muxuu noqonaya markaa maal oo magtiya fain wajaba hadduu waajibo almaalu xoolo bicafwi bisababi cafwi buu ku waajibay ee can ilqisaasi calaa maalin ninkii raahinka ahaa ee addoonka la dilay lahaa ayaa kii dilay qisaastii ka cafiyey oo yidhi mag halaysiiyo marka maal baa waajibay sooma aw bijinaayati khaطain ama maalku wuxuu u waajibay jinaayadaaba khata ah bimacnaa dhibaatada loo geystay baa kama ah lam yasixa ma ansaxayo cafwigu inuu cafiyo kii dhibka geystay canhu cafwuhu inuu maalkii cafiyo dheh canhu yaani inuu ka cafiyo kii lagu yeeshay oo ma dilkii qisaasi kamay dhalane maal baa ka dhashay maalkii inuu cafiyaa uma banaana sababtu waa maxay dee maalkani wuxuu bedel ka yahay addoonkii rahmanaa ee la dilay sooma waxaa ku tacalluqay litacaluqi xaqi lmurtahini bihi ka rahmaday xaqiisii baa ku tacaluqay marka ma cafiyi karo haddaanu rahni waxba toona u oolin waa cafiyi karaa waa xaqiisi lakin hadda xaq cid kale ayaa ku tacaluqay cafisku yubilu xaqa lmurtahini wuxuu burinayaa meesha uu ka saaraya xaqii murtahinka ila addoonkii baa la dilay mag baa laga bixiyey magtaasaa rahan noqonaysa sooma hadduu markaa magtii cafiyo murtahinkii dee meesha waxuma yaalaa bay noqonaysa walaa ibraa murtahini buu yihi mana ansaxayo kii rahmaday inuu saamaxo aljaaniya inuu saamaxo lanna waa ayru maalika isaguma isagaale wuu rahmanaa une waan ku saamaxay kuma ohan karo isaga hadduu saamaxo xaqiisi ma dhacaya oo haddii maal laga qaata ma la ohanaya maalkaasi uma rahmana maya ma dhacayo walaa yasri ma fidaya buu yihi arahnu rahanki ilaa ziyaadatihi marhuumka wixii kusoo siyaaday ku fidi maayo ziyaadadii almunfasilati ahayd mid ka go-an ka hamarin waa sida midho iyo waladin ilmo shaygii baa la rahmay shaygii waxaa kusoo kordhay waxyaabo ka go-an geed baa la rahmay geedkii midhuu dhalay neef xoolaa baa la rahmay neefkii xoolaa wuu dhalay kuwaa kusoo biiray iyaguna ma la rahmanaanayaan maya lama rahmanaanayaan rahan ku fidi maayo kuwaas caanihii laga lisay iyo suufkii waxaasoo dhan baa lamida waayo lannu laa yazuulu milka can iraqabati rahanku lahaanshihii shayga la lahaa ma suulinayo waa sida dee waa ijaaradii oo kale weeye waayo haddii lagaa kireeyo tusaale ahaan addoon oo ilma ay dhasho ma odhanaysid ilmuhuna kiradii horu ku jiraa ma odhanaysid waayo waa ziyaada maxay mufasila weyn kolle masaladu tafsiil bay xagga dambe ka yeelan doontaa laakiin marka hore duuduubkaas ayuu ku sheegay waxaa loo jeedaa ziyaada munfasila oo xadatha alxamlu waxaa loo jeedaa thamare iyo walad xadatha alxamlu bihima bacda arahni waa midho geedkani uu midheeyey rahanka dabadi heshiiska rahanka markii la galay kadib ama waa ilmo uu dhalay neefku heshiiska rahanka kadib wanfasala qabla albayci kana go-ay oo kuwa ka go-an noqday intaan la iibin oo deyntii aan loo iibin kaas ayaan marhuun noqon ahayn falow rahana hadduu laakiin ka isagoo wata midhahani geedka way ku yaaleen markii la rahmayey neefkan wuu rimanaa markii la rahmayey intaa dabadeed intaan la iibin haddii neefki uu dhalo midhihii geedkiina ay bislaadaan iyaguna marhuun bay noqonayaan la rahmay markaa tafsiilka noocaas ayaa ku jira goorme ziyaada almunfasila soo darisay ma bacda arahni mise qabla arahn qabla arahn haddii ay joogtay way la rahmantay shayga bacda arahni hadday soo darisayna lama rahmana waana taata uu leeyay walaa yasri rahnu ilaa ziyaadatihi lmunfasilati ka hamarin wa waladin waa taas ziyaado kasta maha falow rahana hadduu rahmo mu hi xaamilan buu rahmay wuxuu rahmay addoon uur leh ama neef buu rahmay riman waxalla alajalu muddadii deynta in la bixiyo lagu heshiiye baa la gaadhay wayo waxaa lii iyadu xaamilu weli ay uurka ku sido biicat waa la iibin wain waladatu haddii ay dhashana macanaa iyada iyo xamligaba waa la isku iibin wain waladatu hadday dhashana biica waa la iibin xamligii macaha iyadaa lala iibin fi labhari oo qiimaheeda qiimaha marhuunka ayuunbuu kamid noqonaya lannahu waa ka juzin min ummihi mar haddii iyada oo sida la rahmay isna wuu rahmay waa qeyb iyada kamida oo kale haddii ay dhashona waa lala iibin haddii iyada oo weli ku riman ama weli sida la iibiyana qiimihiisa la gooni looga saari maayo marhuunkii ayuunbuu kamid kamid ahaanaya marka waa dee tafsiilkii aynu sheegeyna wain kaanad hadday ahayd xaamilan mid caloosha ilma ku sido cinda albayci markan dambe la iibinayo ee deyntii loo iibinayo duuna rahni markii la rahmayay waxba may sidin falwaladu ilmuhu laysa birahnin mid rahman maaha fi ladhari liannahu xadatha bacda rahn rahanka dabadibu soo dariyey sooma wixii rahanka dabadi shayga kusoo dariya ee ziyaada munfasila ahi marhuun maaha oo rahanku gaadi maayo wixii joogay markii la rahmayeyna wixii joogay markii la rahmayeyna isna waa waa marhuun wuu raacaya faslun fasalkan wuxuu ku saabsanyay fi jinaayati lmarhuun dhibaatada uu geysto kii rahmana jana ay idaa jana hadduu dhib geysto almahru almarhuunu kii rahmana qudima waa la hormarin almajniyu calayhi ka dhibka loo geystay ayaa laga hormarin doonaa cala lmurtahini baa laga hormarin oo addoonkani uu rahmay isagoo oo qof u rahman ayuu qof kalena dhibaato u geystay dhibaatada addoonku uu geystaa maxay ku tacalluqdaa baynu nihi raqabadiisa soo ma qoortiisay ku tacalluqda wax kale ku tacalluqda may jirta sayidkiisi miyaa lagu yeelanaya miyaa la sugayaa intuu dimadiisa miyay ku tacalluqaysaa miyaa la sugaya intuu xoroobayo waa maya raqabadiisu may ku tacalluqda hadduu sayidkiisu doonayana dee waa inuu bixiyo si uu isaga u haysto waaya deynta markaa rahanka lihi maxay ku tacalluqdaa laba iyadu ku tacalluqdaa dimada madiinka ka deynta lagu leeya dumadiisa iyo marhuunka labadu way ku tacalluqdaa walihaada addoonkii rahmaanaha hadduu dhibaato geysto waxaa loo iibinayaa qofka uu dhibaatada u geystay waayo xaqiisu addoonka raqabadiisubuu ku tacalluqaa haddaan loo iibin meel kaloo xaqiisu u raaca ma jirto kii u rahmanaana isaga waxaa la leeyahay addoonku ku seegiye laakiin meel kaloo xaqaagu uu kuu saaran yahay baa jirto de waa qofkii deynta kaa qaatay ee kuu rahmay isagii u doona baa la leeyahay sababta uu sidaa u yihi waa taas waaya fain ikhtasa buu yihi hadduu qisaasto kii dhibka uu geystay oo dee la dilaba addoonkii aw biica ama la iibiye lahu ay lixaqihi baa loo iibiyey si magtiisii looga bixiyo baطala rahnu rahankii wuu buray dee haddii la dilo o la qisaasto wixii rahmanaaba waa kaa dhintay haddii la iibiyena dee meeshaba ka bax marka waa lifawaati maxalihi ida faata maxalu rahni baطla rahnu waxyaabaha rahanka heshiiska rahanka buryo waxaa kamid ah shaygii rahmanaa inuu meesha ka baxo sababtu meesha uga baxay mararka qaarkood dee magdhow buu yeelanayaa oo rahanki buri maayo lakiin xaaladaha aanu magdhowga lahayn baa laga hadlaya oo hadduu dilo tusaale ahaan qofkii rahmay dee magdhowgiisi baa laga raba magdhowgaas ayaa marhuum noqonayo rahanki buri maayo lakiin tan oo kale ayaa laga hadlaya wuxuu yihi wain jana hadduu dhib u geysto calaa sayidii sayidkiisii oo faktasa uu qisaasto baطala rahankii wuu burayaa oo sayidkiisii baabuu dhib u geystay dabeetana wa waa qisaastay rahankii mar haddii dee la qisaastay qisaas xaq loo yeesho uu dhintay rahankii meesha uu ka baxay wain cufiya haddii la cafiyo jinaayadii baa laga cafiyey calaa maalin baa lagaga cafiyey inuu xoolo bixiyo wain cufiya haddii cafa malawi cafa maydin qoranta ya cafa ba macana ahaan ku fiican wain cafa hadduu cafiyo sayidkii calaa maalin uu ku cafiyo lam yahbut maalkaasi sugmi maayo cala saxiixi fayabqa wuu ahaanaya markaa rahnan oo addoonkii tusaale ahaan sayidkiisii ayuu dilay qisaastii waa laga daayey xoolo bixi baa markaa lagu yidhi horta xoolaha lagu yeelan maayo ama nin baa xoolihiisa xoola ka qaatay oo xoolihiisii oo addoonkiisii sooma xoolii horta lagu yeelan maayo lakin mar haddii dilkii laga daayo uu nool yahay rahan buu sii ahaanaya fa yabqa rahnan laaziman oo laa yubaacu fi ljinaayati intaa dabadeed kuma noqon karaan ma odhan karaan dee mar haddii aanan maalka helahayn waanu iibinayna ma odhan karaan wain qatala hadduu dilo addoonkii rahmanaa marhuunan buu dilay addoon kaloo rahman oo lisayidihi sayidkiisu uu leeyahay cinda aakhara mid kale u rahman faktasa kii kale faktasa sayidkii baa qisaastay baطala rahnaani labadii rahn buu buraya wax masalo kastoo aada suuraysan karto inta badan fuqaadu way sheegaya way wax dhici kara weeyaan markaa tani waxa weeye ninka laba addoon buu leeyahy labadii addoon laba nin oo dayn ku laabuu midba mid u rahmay labadii addoon buu midkood kii kala dilay kaa markaa kii kalena isagaa qisaasaan u dilay soo labadaba may dhiman marka maxalu rahani meesha uu ka baxay soo maa dee waxba markaa lagu yeelan maayo waxaan ujeeda wax rahan oo shaqeynayaa ma jiro haddaad tiraa soo kan dilay maxaa magdhowgiisa isaga loo weydiin waaye dee dilkani diluu xaq u yeesha wey oo qisaas oo dil aanu xaq u lahayn baa laga magdhabi lahaaye kani waa diluu xaq uleeya markaa laga magdhabi maayo marka maxalu rahnigi mar hadduu meesha ka baxay labadii rahanba way bureen lifawaati maxalihima wain wajaba hadduu waajibo maalun xoolo oo addoonkan addoonka dilay camdan uma dilin amaba se dilka ha camdan uma dilin ama waaba laga cafiyo laba qisaas lama dooran tacalaqa waxaa ku tacalluqaaya bihi qaatilka xaqu murtahini lqatiili ka la dilay kii u rahmanaa xaqiisa ku tacaluqaya wuxuu leeyahy aniga addoonkii ii rahmanaa addoonkaasaa dilay addoonkaasina waa nool yahay oo lama qisaasan soo maha isaga aniga ii rahman hadduu isaga dili lahaa soo raqabadiisa umu qabsadeen kii u rahmanaa markuu dilayna waa saas oo kale waar hadda nin kale u rahmanaa aniga waxba igama gelin do aniga jinaayo ii geystay buu leeyahy jinaayaduna waa xaqa rahanka way ka xoog badanta way ka horeysaa waa laga hormariyaa waayo fa yubaacu waa la iibin markaa addoonkii wathamanuhuna rahmun weeye rahan buu ahaanaya oo kii kii u rahmanaa uu ka dilay buu rahan u ahaanaya waqiila waxa hi yasiru isaga laftiisaaba noqonaya rahnan cayntiisa iyo laftiisa waxba lama iibinayo dee iibku mar haddii isaga laftiisa u rahan ka dhigan karo maxaa iibka iyo meeshaa fog looga soo wareegi doonaa fain kaanaa hadday yihiin labada addoon ee midkood uu ka kala dilay marhuuneyni kuwa rahman cinda shaksi qof qura u wada rahman yihinba oo nin baa qof dayn ka qaatay labadiisii addoon buu ihi u hayso raad bidaynin waaxidin hal dayna ayaanay u wada rahman yihin labadooduba naqasat ilwahiiqatu wahiiqadii oo raank marhuumkii ah ayuunbaa nuqsaamay ninkaas wax kaloo uu leeyahay ma jirto laba awr baa kuu rahmanaa dayn qura ayay kuugu rahmanaayeen mid baa dhintay dee kii kalun baa rahan ku ah addoomiina waa saas oo kale aw bidayneyni ama qof quray u rahmanaayeen laakiin laba daynood oo kala duwan ayay u kala rahmanaayeen wa fii naqli wahiiqati wahiiqadii in la rarana garadu muraad baa ku sugan nuqilat marka waa la rari doonaa og laba ninkan laba jeer baad dayn ka qaadatay marba awr baad u rahantay tusaale ahaan labadii ayuu mid dhintay ama laba addoon baad u rahantay mid baa kii kale waxa weeyaan dilay wasiiqadii ka kale ma loo rarayaa mise loo rari maayo mid wuu haystaa soo ma marka kii kale ma loo raraya mise loo rari maayo haddii waxaa la yihi dayn waaxida ay tahay way nuqsaamaysaa hadday laba dayno tahay bimacnaa dayntu u rahmanaa mooyaane ta kale ee kii u rahmanaa u dhintay ma loo raraya ma loo wareejinaya hadduu qarad ku jiro tusaale ahaan oo labada daymood baa kala badan tan kii u rahmanaa u dhintay way yartay tan kii u rahmanaa uu nool yahay tan kii u rahmanaa uu dhintay way badantay tan kii u rahmanaa uu nool yahayna way yartay ma kala wareejin karaa ma odhan karaa dayntan kalean u raraya xaaladaas oo kale ah waayo qarad baa ka muuqda oo addoonkii dayntan u rahmanaa wuu dhintay kii tan u rahmanaana wuu nool yahay labada daymoodbana aniga ayaa leh muraad baan ka leeyahay oo labada daymood baa tusaalahaan kala culus ama midna qofkan inuu bixiyo aad loo rajeynaya midna shaki weyn baa laga qabaa waa kan waa la rari karaa nool oo daynta kalea loo rari karaa walow talifa hadduu baabao marhuunu mid rahmanaa biaafatin uu ku baabao baala wuu dhintayba neef xoolaa buu ahaa addoon buu ahaa bes buu u dhintay iyadoo cidina aani dilin rahankii uu buray muxuu u buray waa lifawaati lmaxali waayo maxalkii waa shaygii rahmanaabaa meesha ka baxayba wayanfaku wuu furmayaa shaygii marhuumka ahaa oo gacanta kii rahmaday uu ka soo baxayaa sharcan bifaski lmurtahini buu ku furmayaa kii uu rahmanaa heshiiskii rahankaa inuu fasakho oo heshiiska rahanku dhinaca murtahinka muxuu ka yahay baan ui jaa-is markuu doona u fasakhi karaa hadduu fasakho dee waa xaqiisii oo uu ka tanaasulay markaa shaygii u rahmanaa uma xidhna iminka markaa uu fasakhay laga bilaabo wa bilbaraa'ati inuu qofkii ka beri noqdo ayuu ku fasakhmayaa heshiiskii raanku min adeyni deyntii inuu ka beri noqdo muxuu kaga beri noqday wuxuu kaga beri noqday tusaale ahaan dee waa laga dhaafay deyntii baa laga daayay ama uu iska bixiyey tusaale ahaan ama qof kale ayaa ka bixiyey ama bixawaalati lmurtahiini cala raahini kii murtahinka ahaabaa deyntii uu ku lahaa qof kaloo dayn kule buu kusoo xawilay boqol doolar buu ku lahaa tusaale ahaan rahna uu uga haystay mid kaloo dayn ku lahaa buu ihi hebelkaasaan dayn ku leeyahaye dayntiisa taadi u qaado oo ka qaado adigu xawaal uu sameeyey shaygii marhuumka ahaa uu furmaya gacantii uu ka soo baxaya fain baqiya hadduu hadho buu ihi shay u shay oo minhu deyntii ka midi lam yanfaka rahankii ka furmi maayo shay un shay shaygaasoo min arahni ay min almarhuuni wixii rahmanaa ka mida bilijmaac sida ibnmundir uu soo naqilay oo shaygan rahman daynta oo dhan ayuu u wada xidhan yahi shilin kastoo daynta ka mida ayuu xidhan yahi marka lama odhanayo markaan qeyb bixiyo qeyb marhuumkii ka mid ahay madax banaanaato tusaaleaan addoon baan rahmay dayntii baan kala barh bixiyey kala barh baa addoonka aan rahmanayn kala barh un baa rahman lama odhanayo toban neef baa tusaaleaan rahantay mid wala boqol buu ku qiimaysanaa kun doolar baa lagugu lahaa odhan maysid boqol markaan bixiyaba mid soo dah ma jirto taas boqolka ayay tobankuba u wada xidhan yihin ilaa shilinka u dambeeya aada bixinayso xataa haddii marka hore lagu heshiiye ansixi mayso marka hore uu idhaahdo shaygaasaan kuu rahmay laakiin deynta qeyb ka mida markaan bixiyaba qeyb ka mida baa rahanku ka furmaya ma ansaxayso walow rahana buu ihi hadduu rahmo nisfa cabdin addoon barhkii bideynin deyn sababteed buu rahmay wa nisfahu qeybtiisa kalena biaakhare deyn kale ayuu fa- ayuu rahmay fabaria waa ka marhnaaday min axadihimaa labadii deynood midkood ayuu beri ka noqdo mid ka maran buu noqdo lagu lahayn infaka qistuhu qeybtii markaa deynta u rahmanayd ayaa furmaysa halkan dee deyn qura maayo waa maxay waa laba deynood deyn deyna nuskiisaasa u rahman deyna nuskiisaas labadii deymood markuu mid bixiyo qeybtii addoonka ee deynta u rahmanayd way furmaysa ilaa addoonku umu labadiisa qayboodba ama labadiisa nusba labada deynood umay wada rahmanayn ee qayba deyn bay u rahmanayn infaka qistuhu waayo walow rahanaahu haddii laba addoon wada lihi ama shay wada lihi ay rahmaan shaygii rahanaahu ee almarhuna wafaberi axadumaa midkood baa deyntii iska bixiyey infaka nasiibuhu qeybtiisii baa soo furmaysa wuxuu leeyahy aniga intaasaa laygu lahaa intii waan iska bixiyey qaybtii addoonka aan ku lahaa ama gaadhiga aan ku lahaa ama guriga aan ku lahaa rahankii waa ka furmay faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay haddii rahankii la ysku khilaafo iyo kayfiyadiisi iyo sifaatkiisi iyo haddii la ysku khilaafo ikhtalafa ida ikhtalafa hadday isku khilaafaan fi rahni fi asli rahni bay isku khilaafeen heshiis rahan ma la galayba aw qadrihi ama asalka heshiiska way isku waafaqsan yihin qadarkiisii ayay isku khilaafeen manaa waxa rahmani intee ayuu ahaa kayfiyada isku khilaafeen masaladan oo kale wayna soo martay bal kumaa nin ragoo sheegaya halkay nagu soo martay haye ikhtilaafu almutabaayicayn mar maxay isku khilaafaan fi asli beyc waxma la kala iibsadayba marna inay wax kala iibsadeen way isla ogolyihiine fi kayfiyat lbeyc bay isku khilaafeen waxay kala iibsadeen inta la kala siistay muddada waxyaabaha isku khilaafay tanna waa sidii oo kale un la soco wuxuu yidhi sudiqa waa la rumayn alraahinu ka wax raamay biyamiinihi baa lagu rumayn walihiisa in kaana hadduu yahay rahanku rahna tabarucin rahnu tabaruc hadduu yahay eeg waa haddaanay bayini jirin hadday caddayn jirto da caddaynta wax lagu xukumaa caddayni maba jirtaba ninkani wuxuu leeyahay rahan baynu ku heshiinay ninkana wuxuu leeyahay rahan muu jirin labadooda mid un qowlkiisa in la qaataa bay noqonaysaa keebaa la qaadanaya raahinka waayo dhinaciisaa xoog badanoo asalka xaggiisa jira alaslu macaqdu rahni inuu dhacay baa mise waa inaanu dhicin alaslu waa cadamu waa inaanu rahan jirin baa asala marka asalkaasaa dhinaciisa xoojinayo dhaartaada ku kabaa la odhanaya waa goorma waa in kaana rahna tabarucin in kaana rahnu rahna tabarucin oo rahanku laba qaybood buu uqaybsamaa rahnu tabaruc iyo rahnu sharin way iska fududay rahnu tabarucu waa rahanka aan heshiiska iibka aan lagu dhex sheegin ama heshiiska qardiga iyo amaahda iyo waxyaabaa noocaasa waa rahnu tabaruc markii heshiiska hore uu dhammaaday ayuu rahan weydiiyey marka waa waa heshiiska hore waa ka madax banaayey rahnu tabaruc baa la dhaha rahnu shariguna sida suuradii xalayna soo martay oo kale caqdiga beyca ama qardigaaba lagu dhex sheegayba rahanka oo lagu dhex shardiyey waa rahnu shari axkaamta ku kala duwan tanaa ka mid a haddii wujuudkiisa inuu jiraba laysku qabto waxaa la rumaysanayaa hadduu yahay rahnu tabarucin waxaa la rumaysanayaa ninka la idhaahdo raahinka waayo asalku waa inaanu rahankaasi jirin rahnan laysa mashruuطa fi fi fi lbeyc aw fi lqard wain shuria haddii rahanka la shardiyey fi beycin fi caqdi beycin taxaalafaa way laba dhaaran oo meeshii dee iib baa ku jira haddii iib laysku qabtana maxaa lagu kala baxayay taxaaluf inay laba dhaartaan mid waliba uu ku dhaarto sidaa uu sheegaya inay arrintu tahay sidaa ka kale sheegayana aanay jirin waa lirujuuci اlikhtilaafi xiina idin ilaa kayfiyati caqdi lbayci qaabka heshiiska iibku uu u dhacay baa hadda ay isku khilaafsan yihin oo mid wuxuu leeyahy wuxuu ahaa heshiis iib oo dhexdiisa rahan la shardiyey midna wuxuu leeyahy wuxuu ahaa heshiis iiboo dhexdiisa aan la shardin rahan aan la shardin marka iibku way isku waafaqsan yihin laakiin sharطu rahnin ma la socday mise lama socon bay isku haystaan idan waa kal ikhtilaafi fi kayfiyat اlbayci waa iib la isku waafaqsay oo kayfiyadiisa la isku khilaafay kaana xukunkiisu muxuu ahaa way lama dhaaran doonaan wain idacaa hadduu sheegto annahumaa labadoodu rahanaahu inay u rahmeen cabdahuma addoonkoodii bimiatin boqol uu ku lahaa inay rahan uga dhigeen wasadaqo axaduma midkood ihahdo waa runtaa labada iyaduba addoonkayga waanu kuu rahanay fanasiibu musadi halkaa maxaa ku jira waankarahu laakharu kii kalena uu diiday wuxu han waxba kuumaan rahmin fanasiibu musadiqi ka rahanka sheeganaya ka u rumeeyey qeybtiisu rahan weeye bikhamsiina bay rahan u tahay u rahmanta muaakhadata lahu biiqraar isaga qirtay sooma marka qeybtii addoonkaa uu ku lahaa way rahmanta waxaanay u rahmantay conton ila intaa waa intaas isagu intuu qirsan yahay wاlqowlu qowlka la aqbalaya fi nasiib الthani ka kale qeybta uu addoonka ku leeyahayna qowluhu waa qowlkiisa oo ah inaanu rahan jirin biyamiini waa asalku dee tii horun bay la mid tahay oo asalku waa inaanu rahan dhicin caddaynna ma jirta meeshii xaggiisa asalku uu rajaxaya markaa dhaarun baa la odhan doonaa had iyo jeerna dhaartu waxay martaa labada qof wax isu sheeganaya ka dhinaciisuu xoog badan yahay waxaa xoog badiya wuxuu noqon karaa bayina naaqisa waxaa kaloo u noqon karaa inuu asalkii waafaqsan yahay asalkii iyo daahirkii wa tuqbal waa la aqbali shahaadat lmusadiqi ka u rumeeyey maragiisa calayhi kan inkiray uu ku furo halkaana fursad baa uga soo baxday kii rahanka sheeganayay ninkani wuxuu leeyahy labadaa nin addoonkoodaasay ii rahmeen boqol doolar oo aan ku leeyahay baana igu rahmin addoonka waxaa doonta meeshiisa geli awr geli gaari geli guri geli addoomaha suuq badan lahaa baan umalaynaya tusaalayaashu addooman bay u badan yihin sooma waay labadii nin mid wuxu uhi waa runtii ninkaasi qeybta shaygaa la rahmay uu ku lahaa horta way rahmantay waxaanay u rahmantay inta isaga deynta kaga soo hagaagaysa oo kala bara soo warkaasi mu caddaan kii kale wuxu uhi ninkan heshiis rahanana dhex maray ma jiro ku dhaarun baa la odhanaya arrintaasi inaanay jirin waxaana la xukumayaa inaan heshiis rahan aanu dhex marin waayo ka hore muxuu furay wuxuu isagu shaksi ahaan qirtay ninka heshiis rahan inuu dhex maray kan kale saaxiibka saaxiibkiina shahaado marag buu ku furay oo ninkii yihi addoonkooday ii rahmeen waa runtaa buulo labadii baynu ku rahan meel shahaadaha intaas marka hal markhaati buu haystaa murtayinki dhaartaada maad ku kabi baa la leeyahy caddayn dhamaystirana ku noqoto ha lagu xukumo kan kalena heshiis rahan idin dhex maray lihada watuqbal waa la aqbali shahaadat lmusadiqi sheegashadii murtayinka ka rumeeyey maragiisa calayhi ee cala lmunkiri cala lmukadibi walow ikhtalafaa hadday iskhilaafaan buu ihi rahinkii iyo murtahinkii maxay isku khilaafeen waxay isku khilaafeen fii qabdihi waaye guddoomista marhuumkii bay isku khilaafeen ila axkaam baa ka dhalan soo maha qabdiga qabdigii ma dhacay oo ma la kala guddoonta shaygii marhuumka ahaa mise maya bay isku khilaafeen mid wuxuu leey u dhacay midna wuxuu leey ma dhicin tafsiil baa ku jira fain kaana hadduu ya shaygii marhuumkaa fi yadi raahini mid ku jira kii raahmi gacantiisa aw fi yadi murtahini ku jira ama murtahin gacantiisu ku jiraa waxaal buu yadilmurtahini ku jiraa qaala uu yihi araahinu raahinkii asabtahu dhac baad igaga haysataa oo gacantaada ugu jiraa sudiqa waa la rumaysan raahinka biyamiini baa lagu rumaysan asalkuma inuu qabdi dhacaybaa mise inaanu dhicin asalku waa inaanu qabdi jirin marka raahinka wuxuu leeyahy anigu kugumaan wareejin ile xuquuq baa ka dhalanaysa ay kamid tahay inuu fasiki karo caqdigiiba soo ma murtahinkuna wuxuu le waad igu wareejisay shaygii baa la eegi hadduu raahinku hayo arrintaasi sheegashadiisay dee xoojinaysaa soo ma amaba murtahinkiibaa haya laakiin raahinkiibaa wuxuu yidhi shayga si kalaad iiga qaado gacantaaduu ku galay ammaan ahaan baan kugu dhiibtay oo marka hore abaad ii haysa ama waad toobal caaraysatay ama waad iga dhacday waxaa la rumaysanayaa iyo alraahinu baa la rumaysan asalka ayaa dhinaciisa jira oo xaggiisa xiga oo alaslu waa cadamu luzuum asalku waa cadamu rahn taa horeynu soo maray halka markan marna maxaa odhanana alaslu waa cadamu luzuum inaanu rahankii laazim noqon oo qabdi aanu dhicin ayaa asala nin kale laazim buu noqday ha caddaysta arrinta noocaasa wakada saasoo kale weyaan xukunku low qaala hadduu idhaahdo aqbadtuhu war shaygan waan guddoonsiiyey can jihati ukhra laakiin sabab kale oon rahanka ahayn baan u guddoonsiiyey fil asaxi ee almansuusa wasaynu sheegnay oo dee tusaale ahaan waan ammaanaysiiyeyo waan toobal caaniyeyo ammaanaan ugu dhiibtayo waxyaabahaasi ayuu sheegtay taa horun bay la mid tahay walow aqara hadduu qiro raahinkii biqabdihi inuu murtahinku shaygii guddoontay biqabdi lmurtahini lilmarhuuni qabdihi damiirka ku jira wuxuu unoqonaya murtahinka raahinkii baa wuxuu qiray biqabdi ay biqabdi lmurtahini almarhuuna mar buu sidaa yihi wuxuu yihi ninkaa shaygii aan u rahmay waan guddoonsiiyey oo qabdigu u dhacay buu yihi uma qaala intaa dabadeed wuxuu yihi lam yakun mu ahayn iqraari qirashadaasi can xaqiiqati mid dhaba may ahayn been bay ahayd falahu waxaa u banaan raayinkii ka noqoshadiisaasi ay u taraysaa taxliifuhu inuu dhaariyo murtahinkii dala soco falahu ay liraahini raahinkii marka hore qiray inuu qabdi dhacay ee haddana yidhi waan iska ciyaaraya ama been baan sheegayay hadalkiisaasi wuxuu u ta wax kale u tari maayee wuxuu u tarayaa inuu xaq u yeesho murtahinka in loo dhaariyo oo maxaa lagu dhaarinaya waxaa la odhanayaa ku dhaaro inaanu waxa weeyaan aanu qabdi dhicin ku dhaaro baa la odhanaya inaad inaad shaygii guddoontay ha inuu qabdi dhaco aad guddoontay ku dhaaro ayaa la odhanaya taxliifu almurtahina anahu qabad almarhuna intaasuu xaq u yeelanaya wa qiila waxa hi laa yuxalifuhu murtahinka inuu dhaariyo xaq uma laha ilaa an yadkura inuu sheego mooyaane liiqraari qirashadiisa inuu sheego mooyaane tawiilan fasiraad macquula inuu sheego mooyaane dhado ni inaan markaa hore qirtay inaan shaygii marhuumkaa guddoonsiiyey waa jirtaa laakiin khalad baa dhacay oo nin wakiilkaygaa sidaa qoray marka anu qoraalkiis qoraalkiisaasaan iqraarka ku dhisay markii dambena waxaa caddaatay qoraalkaysaas inuu ahaa khalad musawin iyo fojeri inuu ahaa waayo ka qowlihi weeyaan uu yidhaahdo ashhadtu waan markhaati geliyey ninkan calaa rasmi alqabaalati qoraalka warqadda heshiisyada lagu qorto ku yaala ayaan markhaati geliyey markaa rasmiga waa kitaabadii alqabaalana waa alwaraqa alati yuktabu fiiha alxaq almuqaru bihi oo warqadii waxaasi ay ku qoraayeen ayuun baan ku idhi markhaati ka ahawe laakiin wax kaloo aan aan aan ku wareejiyey ma jirto saasuu taawiilka noocaas ayuu sheegtay markaa qiilkani saasuu le lakin da waa daciif walow qaala hadduu dhaha axadumaa midkood janal marhuunu war shaygii le aynu kala rahmanay jinaayu geystay bacda alqabdi buu geystay wa ankara uu diido alaakharuka kale ku doonaya baa noqdee sudiqa waxaa la rumaysan almunkiru ka diiday biyamiinihi baa lagu rumaysan welihiisa asalku ma inay jinaaya dhacday waa mise waa inaan dhicin asalku waa inaan dhicin haddaan caddayn la keenin asalkaasaa lagu shaqaynaya walow qaala hadduu idhaahdo arraahinu halkan way isku waafaqsan yihiin marhuumkii inuu jinaayo geystay inuu dhib geystay way isku waafaqsan yihiin laakiin waxay isku khilaafeen dhibkama wuxuu geystay intaan lala kala wareegin mise markii lala kala wareegay kadib ila waa kala axkaama walow qaala hadduu idha araahinu jana jinaayada wuxuu geystay qabla lqabdi buu geystay intaan lagugu wareejin buu geystay fal adharu buu ihi qowlka oo intaanuu rahanku laazim noqon buu geystay fal adharu buu ihi khilaaf baa ku jiray qowlka shaafici ee qawigi waxa weeye tasdiiqu lmurtahini murtahinkana muxuu leeyahay bacda alqabdi buu geystay ma ma ma wuxuu leeyahy waxba ma geysanba jiraayo uu geystay mama jirta buu leeyahy tasdiiqu lmurtahin weeye adharku biyamiini welihiisa lagu rumaysto fii inkaarihi diidmadiisa laga rumaysto eeg wuxuu leeyahy raahinkii ninkani jiraayu geystay qabla alqabdi oo qofkanuu markaa wax ka dilay oo raqabadiisa xaq ku leh murtahinkana wuxuu leeyahay ma jirto arrintaas waayo midna caddayn ma hayo murtahinkaa la rumaysanaya waayo waxaa dhici karta raahinku inuu la soo heshiiyey qof wuri addoonkaygaa hebel u rahman xaq ku sheego si uu rahanku markaa uga furmo taas ayaa dhici karta marka ilaalinta xaqa murtahinku waxay keensanaysaa mar haddaanay bayina jirin in qowlkiisa la aqbalo wuxuu ku dhaaranayaa inaanu ogeyn addoonku inuu jinaayadaa geystay wala asaxu inaanu geystin baa markaa la xukumaya wala asaxu buu yihi wejiga asaxa ah sida saxdi waxay ahayd wal adharu inuu yidhahdo khilaafku waa qawli sida sharxeynka iyo rawdadaba ku taalo annahu idaa xalafa hadduu dhaarto murtahinka oo ku dhaarto inaanu ogeyn inuu addoonkaasi jinaayo geystay hariima waa magdhabayaa alraahinu raahinkii qirsanaa inuu jinaayo geystay lilmajniyi caleyh kii jinaayada loo geystay xaqiisa uu magdhabaya addoonkii nin baa iska haysta oo yihi jinaayo uu geystay ma jirto caddaynna uma haysid isagii baa la dhaariyey khalaas qofkii lahaa jinaayuu ii geystayna halkan uu soo taaganya caddayn isaga laftiisu ma wato laakiin muxuu wataa iqraar adaa u qiray inuu jinaayo addoonkaagu u geystay mar haddaad u qirtay de adaa magdhabaya ilaa addoonkii uu xaqiisa u raaci lahaa ama raqabadiisa u qabsan lahaa waa kan rahmane jinaayadu ku caddaan weyde wa anahu ay wal abharu anahu yaqramu waa inuu magdhabaya alaqala ka yar ee min qiimati lcabdi ee addoonka qiimihiisa iyo alaqala ka marba ka yar ee min qiimati lcabdi addoonka qiimihiisa iyo waarshi ljinaayati iyo jinaayada iyo qoomta iyo dhibaatada uu geystay waxa weeyaan qiimaheeda labadaa ta uu doono labadaa ta yar ayuu ku magdhabaya addoonka qiimihiisa ilaa addoonka raqabadiisa jinaayadu saarantay ama arshu ljanaaya ilaa addoonkii lama iibin karo maxaan loo iibin karin wuu rahmanya jinaayadii rahanka ka furi lahaydna may caddaan laakiin adaa qiray inuu jinaayo geystay magdhow maxaa lagu magdhabaya labadaa midkood baa lagu magdhabaya wa anahu waladhaaru anahu low nakala haddii uu dhaartii ka istaago almurtahinu rahmadi ninkii yihi jinaayo muu geysan la yihi warkaagaba la aqbalaya dhaar raaci udhaa dhaaran maayo ruddat ilyamiinu dhaartii waxa lagu celin cala lmajniyi caleyhi baa lagu celin kii sheeganaya inuu addoonkana dhibaato u geystay ee u caddaan weyday laa cala raahini raahinka lagu celin maayo raahinku dee addoonka waxba u sheegan maayo wuu leeyahay une cid kale wax u sheeganaysa ciddaasaa ku dhaaran doonta fa idaa xalafa hadduu dhaarto biica waa la iibin addoonkii fi ljinaayati jinaayadaasaa loo iibin oo laga magdhabi walow adina hadduu idmo almurtahinu kii shaygu u rahmanaa fii beyci lmarhuuni iibinta shaygii rahmanaa buu idmay oo fabiica waa la iibiyey warajaca waa ka noqday can ilidni idankii wa qaala wuxuu uhi rajactu idanka waan ka noqday qabla lbayci baan ka noqdo baycaas magu ansixin intaanad iibin baan ka noqdayoo adoon idan u haysan baad iibisay oo iibkaasi ma ansixin wa qaala wuu iha araahinuna bacdahu bacda alidni baad ka noqotay bacda albayci baad ka noqotay markaan iibiye kadib baad ka noqoto noqoshadaada wax macno ay leedahay ma jirto falaa sax midna bayina ma haysta falaa saxu tasdiiqu lmurtahin waxaa la rumaysan murtahinkaa la rumaysan meeshan laba asal baa tacaaruday asalku ma ma albaycuba qabla alidni mise waa albaycu bacda alidni alaslu waa cadam lbaycde inaan la iibin ba asala kaasi waa asal asalka kale ma arujuuc ba mise waa cadam rujuuc waa cadam rujuuc labada asal baa tacaaruday markaa labada asal markii ay tacaarudeen rahankii sidiisuu baaqi u ahaanayaa way isla dhacayaan labada asal oo inaan la iibin oo kale ayay ka dhignaanaysaa wamanka calayhi alfaan laba kun lagu leeyahay biaxadihimaa rahnu midkood rahan u dhigay oo faaddaa bixiyey alfan kun oo qaala yihi addaytuhu kunkaa waxaan ka bixiyey can alfi rahni kunkii rahanka lahaa sudiqa waa la rumaysan de wax niyadiisa iyo qasdigiisa ku tacalluqo cid isaga uga ogaal badan may jirta maya wain lam yanwi shay-an haddaanu waxaba niyoonna jacalahu kunka wuxuu ka yeeli camaa shaa wuxuu doono miduu ka bixiyey oo minhumaa labadooda ka mida sidii zakadii oo kale zakuu bixiyey ma maalka xaadirkaabuu ka bixiyey mise ka ghaa'ibkaa midna niyada kumuu qabantuu doonaabuu ka dhigaya wa qiila waxa yuqasatu ay calayhima waxaanuu bixiyey labada kun baa loo qaybin oo markaa labadii kun inuu kun walba shan boqol ka bixiyey kii rahmanaan inuu shan boqol ka bixiyey kii kale shan boqol uu ka bixiya laga dhigi doonaa bui lakin waa qeyl daciifa wallahu aclamu salى اllahu calى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabi ajmaciin